grandfather. I'm Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com dhegeystayaal waa talaado labatobanka bisha janawari sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa koodiiyo barkii duhurnimo washingtonna waa shantii barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimona waxaa kamida dhallinyarada ku shaqaysata xirfadaha sawirqaadista oo kusoo badanaya laascaanood waxaan ka mid ahay kaamiramanada ka shaqeeya magaalada laascaanood gudaheeda ruaantii xirfadan waxay noqotay xirfad dhallinyarada magaalada laascaanood badankooda ay hadeer ku shaqaystaan runahaantii xirfadanina waa xirfad keliya kaaga baahan inaad qalabkeeda uun hesho waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay gabarh dhallinyaro ah oo maraykanka ka tagta oo ganacsi cusub ka hirgelisay dalka kenya kaalmihii sugaanta iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
aqalka wakiilada maraykanka ee ay gacanta ku hayaana dimuqraadigu ayaa isniintii shalay qaaday tallaabo ay rabaan inay maamuska xayuubin ku sameeyaan madaxweyne donald trump maalmaha uga hadhay madaxtinimada iyagoo ku eedeynaya kicinta kacdoonkii toddobaadkii hore ay ku galeen aqalka baarlamaanka ee capital hill taageerayaashiisa oo raadinayay inay dhalan rogaan dibu doorashadiisii lagaga adkaaday inkastoo muddaxileedka afarta sanna ah ee trump ay dhammaanayaan amaba ay ku eegyihiin duhurnimada bisha januari labaatankeeda ayaa qaraarka maamuska xayuubinta ee afarta bog ah lagu sheegay inuu trump muujiyey inuu weli halis ku yahay ammaanka qaranka dimuqraadiyadda iyo dastuurka haddii la ogolaado inuu xafiiska sii joogo oo u dhaqmo xaalad uu tahli waayo ismaamul iyo weliba ku dhaqan sharci inkastoo ay dimuqraadigu aqliyad kooban ku hogaaminayaan aqalkan ayaa uu codayn karaa qaraarka maamuska xayuubinta maalinta xigta amaba ta ku sii xigta iyadoo laba boqol iyo sideed iyo toban dimuqraadi ah ee saxeexeen qaraarkan ayaa uu u baahan yahay aqlabiyadda afar boqol iyo shan iyo soddonka xubnood aqalka iyadoo la-aantood aanu qof jamhuuri ahy ka codaynin madaxweynaha jamhuuriga ee xilka kasii degaya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa sheegay inuu qorsheeyey inuu liiska ururada shisheeye argagixisada ah ku calaamadiyo kooxda xuutiyiinta ah ee idhaan baritaarto tallaabadaasoo qaramada midoobay ay ka digtay inay yeelan doonto cawaaqib daran oo bini aadamnimo iyo weliba siyaasadeed go-aankan ayaa la filayay inuu noqdo mid ka mid ah tallaabooyinka ka suurtagalka ah maalmaha u hadhay maamulka trump xilli uu kordhayo cadaadiska iiraan arrintan ayaana dhaqangeli doonta sagaal iyo tobanka bishan januari oo ah hal maalin ka hore marka madaxweynenimada loo caleemo saarayo madaxweynaha la doortay joe biden war waqti dambe oo xadiya ka soo baxay ayaa bambeeya uu ku sheegay calaamad inta xuutiyiintan iiraan ay taageertay iyo saddex kooxooda kale hogaamiyaashooda looga gol leeyahay in lagala xisaabtamo ficilada ay ka mid yihiin weerarada xuduudaha kasoo tallaabay ee halista lagu geliyey dad rayida tasiilaad iyo weliba sheexnada ganacsi
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka dunida nala socodsiinayay aan ku bilownay dhallinyaro badan oo baratay xirfadda sawir qaadista kuna shaqaysta xirfadda sawir qaadista ayaa kusoo badanaya magaalada laascaanood wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradan warbixintan ayuuna nooga soo diray waxaa magaalada laascaanood oo si weyn ugu soo badanaya dhallinyarada qaada sawirada kala duwan barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayaa u sheegay in xirfadyahanada sawir qaadista ay ku shaqaystaan dhalinyaro fara badan kuwaasoo noloshooda ku maareeya qaar ka mida dhalinyaradaas oo aan kala sheekaysanay qaadista sawirada iyo noocyada ay qaadaan ayaa waxay sharaxeen muhiimada ay u leedahay dhalinyarada inay shaqo fursad ay u tahay inay ku shaqaystaan najiib cabdulwaahi faarax waxa uu ka mid yahay dhallinyaradii aan la kulannay
walaal cabdikariino waa ku salaamay bacdisalaan adiga iyo baxda v o eba waa idin salaamay magacaygu waa cabdimajid cabdulaahi faarax waxaan aada ugu magac dheerahay najiib waxaan ka mid ahay kaamiramanada ka shaqeeya magaalada laascaanood gudaheeda run-ahaantii xirfadan waxay noqotay xirfad dhallinyarada magaalada laascaanood badankooda ay hadeer ku shaqaystaan iyadaa horta aad u kala baxbaxda waxaa jirtaa natural photographer ladisky photographer wed photographer iyadiibaa shaqadani aada u fara badan sidaa laajligeed dhallinyaradii waxay iskaga beegtay halkii ay ama tahriibi lahaayeen ama ay camallaan ku dhici lahaayeen inay ku shaqaysan karaan xirfadani run ahaantii xirfadanina waa xirfad keliya kaaga baahan inaad qalabkeeda uun hesho aanan sida saxafiyiinta aadan lahayn dee in meel lagaa caydhin karayo oo idcardod ku xidhan tahay oo kale in meel kaa xidhmayso oo kale ah in lagu shaqaalaysiin karo adiga uunbay kugu xidhan tahay sida aad shacbiyadaada u hesho iyo sida sawirkaaga ugu quruxbadnaa waxaan arkaa dhallinyaro badan oo daayara baa ku jirta oo hanaanka sawir qaadista ku kala duwan bal ka waran xirfadana sida ay u danaynayaan iyo jacaylka ku jira iyo waxyaabaha ay jecel yihiin bal iga war
wallaahi horta xirfadani waa xirfad aada u qaaliya waxaa laga yaabaa in hal sawir oo aad qaaday uu duni dhan bedelo hadda sawirada landscape-ka oo kale waa sawiro anigu waan qaadaa asxaabteeduna way qaadaa safaro badan baan u galay inaan sawiro landscape qaado oo aan meelo badan u aaday run ahaantii xagga social mediahan waxay ka bedeleen wax badan oo suuqayn badan bay galeen sidaa laasiga dhalinyaro markay sawirada qurux badan arkaan qof kasta oo ku hamiyayey kaamiramanimada wuu soo gelayaa wadadaa dheerna wuu maraya sidaa laasigeed dhalinyaradan waxay u noqotay in ayna ku shaqaysan karaan dadka qayb baa waxaa jirtaa keliya ka eega shaqo keliya xirfadan laakiin waa xirfad aad dadka nolosha hoosena ugu adeegi karto adoon shaqo ahaan u eegeyn adiguna aad ku shaqaysan karto labadaa markaa dhinac way ka anfacaysaa sidoo kale dhallinyarada qaarkood waxay samaysteen goobo xafiisyaa qalab ayay keensadeen si ay ugu shaqaystaan sawirqaadista magacagaadoo ku bilaabaya xarun baa idiin furan idinkoo kale tiradaad ka koobantihiin ka dhallinyar ahaan iyo waxyaabahaad soo kordhiseen oo kale baliga war magacaygu waxweyaan taysiir weeyaan amba waa siki labada magac waan leeyahay anigu waxaan ka mid ahay kamarmaanada gobolka sool anoo ka mid ah haddana waxaan ahay gudoomiyaha meherada la dhaho rio foto afar qof baanu kaga shaqaynaa maasha allah tabaarakallah waa meel wanaagsan si fiican u shaqaysa meeshaas hadda waxaa ka mid ah ay soo kordhisay oo magaaladana bilicu ah adeegyo kala duwan ayay soo gudbisay maxayty shahaadooyin gaara oo ay bixiso iyo maxayty invitation cardisk oo kale sida waxay soo kordhisay maxayty shahaado magaceeda la dhaho marriage certificate oo qof kasta oo maxayty laba qofoo isguursada ay noo yimaadaan naga samaystaan sawirkooda ugu dhegsisan yahay magacooda ku qoran yahay taariikhdooda ku qoran tahay iyagoo ku faraxsan maxayty ay naga qaataan hadhownog ay guriga dhigtaan taariikh bay u noqonaysaa maogtahay taasna waa soo kordhinay waxaan kaloo soo kordhinay confaris markii hore aanan bixin jirin sawiro ku fara oo maxayto kala noocnoocya nooc weyn nooc yar oo maxayto adeega ay meeshu qabanayso marka anugu aragtidayda waxaan arkaa in maxayto fursad weyn ay tahay in maanta gobolkeeni sool laga helayo maxayto meel footaha oo laisku hadlayn karayo oo maxayto aroos iyo xaflad iyo qalinjibin iyo qof kasta oo mar sawiro u baahda goobtaa imanayo riyo footo sawir uu ka gelayo qurux badan oo qanciya
sidoo kale adoo magacaa ku bilaabaya dhallinyarada hadda garabkaaga waxaa suran kaamaro bal iga waran shaqadani iyo xirfadani waxyaabaad ku jeceshahay bal iga sheekeeyo sawirada qaybaha kala duwanaad qab bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed xasan axmed waayo anugu horta gelin baan shaqeeya gelinna waxaan bartaa gelinka hore arday baan ahay gelinka dambe shaqada soo galaa waayo inta maskaxdaydii ama maankaygii ama dee intii laigu soo tabcay waalidkaygu soo tabcay wax soo barinaya ama soo karinayay de inaan maanta dhabar ka joogo loo dhaho hadda intaan kuna soo bixiya ama taariibada ama maskaxdaydii ama maankaygii dee meel shishay galo waxaan ku faraxsanaya inuu dalkayga hooya ka shaqaysanaya sawirada aan qaado aan ugu jeclay waxa weeye sawirada magaalada bilicdeeda ka qaado sawiro badanna waan ka qaaday waana soo saarnay alxamdulilah rabbilcaalamiin dhallinyaradan ayaan badankooda ayaan heli karaynin tababaro iyo caawimaad siday ugu shaqaysan lahaayeen xirfadda ay jecel yihiin sawir qaadista si ay u horumariyaan kuwaas oo iskood isu baray dhanka xirfad qaadista sawirada sida ay sheegeen cabdikariin nolol v o we magaalada laascaanood dhinacii heesahana dhegeystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa codka maxamed b k iyo ugbaad aragsan
xubintii kastaba qurux lagu xadheen loo xambaarshaye xubintii kastaba qurux lagu xarneey looxan toobshaye
xildhibaan ragoo xajo goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan
xeerixishadiyo midkii xadas luubta wacan ku xayndaabane xaragadaas turan ku xijaabane
dhalinyaro badan oo soomaaliya oo ku dhashay amaba ku koray qurbaha ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa aad u soo jiidanayay suuqyada ganacsiga geeska afrika gaar ahaan kenya iyo soomaaliya halkaasoo dhalinyaro ay ka hirgeliyeen xirfado kala duwan oo ganacsi saadiya dhuubo waxa ay ka tagtay dalkan maraykanka iyadoo haddana ku mashquulsan hirgelinta ganacsi dhar ah oo iyaduuna shaqadaysay waxaanay magaalada nairobi ugu warantay wariyahayaga khadar maxamuud xareed asalaamu calaykum magacayga waxaa waaye sacdiya dhuubo waxaan ka imaaday wadanka maraykanka stateka california aniga waxaan ku dhashay soomaaliya laakiin waxaan ku goray waxaan ku koray the united states maraykankan ku koray waxaan u imaaday wadanka east africa particularly waxaan u imaaday inaan designkayga keeno fashonkayga oo xagga aad iyo aada looga aqaano mareykanka europe iyo canada aan east africa dee inaan keeno oo designkayga tuso aad iyo aadaa looga jecel yahay dad badanaana ila soo xiriiray oo dhaheen maanoo keenta alaabta soodaas ayaan u imaaday alaabteyda inaan tuso aan de marka fashonkaaga ma dharka keliya ka shaqeysaa mise dharka ha hadda waa dharka quruxda dumarka waa imported maogtahay so ha fashinka marka magac loo yaqaano miyaa jira oo halkaas maraykanka looga yaqaano gaara ha combanigayga waxaa waaye dubo designs aabahaygaana ku magaceeya marka halkaanaad dooneysaa nairobi east africa inaad keentid ha so hadda particularly waxaan keenayaa nairobi muqdisho iyo hargeysa saddexda meel hadhow markaan soo noqdan insha allah meel baranaan marka safarkaagan ma safar saxmin ah ayuu ahaa mise alaabtii waad keentay alaabtii ma wado laakiin alaabtii waa diyaar dukaamo badana aan ila soo xariireen aan hadda la shaqeyni doonaan alaabta usii dhiibaya so alaabta waa diyaar within adi bishan um, hal bil ka bacdi insha allah alaabta waa diyaar bay nairobi muqdisho hargeysa laga helaa so nala nala soco insha allah meeshaad alaabta ka heli doontid and everything waa in lasoo xariiri waa in lasoo xiriirin doonaa ka waran marka maxaa kaaga baxay eh, eh, eh, ganacsi ahaan east africa oo kale markaad fiirisid iyo soomaalidii gaar ahaana nairobi suuqa islii maxaa kuu baxay walaahi horta markaan imaanayay n uma malaynayna inay dadka passions u garayaanba laakiin east africa marketkiis aad iyo aad u fiican yahay nairobi muqdishona hadda maasha allah dharka faashinka way soo baranayaan dad badana igu dhahay weli waqti fiicana imaatay oo hadda dadka ee labiska ee ay rabaan inay labistaan ee isqurxiyaan so waqti fiicana imaaday ay dadka fashion iyo ay baranayaan marka ilaa muqdisho ma tagtay muqdisho waan tagay haa maasha allah horta muqdisho aada ooga helay cabsi cabsida ma oshiye waa waa maasha allah waa aad iyo aad oo siriga u qurux badan yahay meel badanaan soo maray dad oo iska furfuran oo ada iska xaabiya ku nool sidaa uma leenahay ma ahale cabsi yar way iska jirtaa laakiin hadday nabad ahaan lahayd wallaahi meel adduunka meel ka fiican ma jirto meeqa sana ka hora kugu dambeysay inta hadda aadan tegin ka hor adi waxaan ka maqnaa twenty five years oo lahan xaggaa ku qur-aan oo yaraan tagay so marka ima aad iyo aada ugu farxay horumarta horumarka ee waddankeena uu gaaray so anigana waxaan rabaa inaan ka qayb galo horumarka waddankeena aan dhiirigeliyo ciyaalka hadda soo koraayo ay ogaan karaan wax kasta eeay maskaxdooda geliyaan inay sameyni karaan warevey hastabiy hadday rabaan doctor inay noqdaan hadday rabaan inay noqdaan fashion designer like myself inaan dhiirigeliyo inay wax kasta qabsan karaan gabar sacdi iyo gabar soomaaliyeed ayaa tahay marka loo fiiriyo shaqadaada oo fashionka ama fashionistiga oo kaleeto iyo dhaqanka soomaaliga oo kale ka waran caqabad ma dareemaysaa may wallahi because dadkan anaga xirano yaa soo sameeyo dad oo ajanabiga soo sameeya ha ahaadaan mare ah ha ahaadaan carab ha ahaadaan cabaayooyinka dhanaa wada xirano waa design uu ruux kale oo annaga aan ahayn uu soo sameeya soo gabar soomaali hadday dhar soo saarayso oo laga gadanayo maxaa ka fiican one of your own you know so i'm happy inaan noqdo one of the top designers oo gabar soomaali ah aan aan representative u noqdo oon aan noqdo ruux ay gabdhaha yaro hadda soo koreeyaan ay fiirin karaan ay dhihi karaan maasha allah gabadhaas hadday samaysaanna waan samayn karaa marka ma xaysiisaa dharka oo kaleeto adigoo kaleeto mararka qaar ha marmar haddaan waan waan xaysiiyaa fashion showga aan part of it waan waan since aan aan dheerahay and waan waan fashion waan how how do you say it um, part of the fashion show yes marka ka waran soomaalida oo kaleeto sidee ku arkaan kuwa halkan jooga gaar ahaan haddaad la sheekeysatay ama kuwa xagga maraykanka gobolka aad ka timid oo kaleeto wallaahi everybody horta dadka dhanaa wada miidgalay waxaa waaye dad oo very welcoming oo maxaa la dhahaa fikradayda markaan u sheegay dheh maasha allah aada ii soo dhaweeyey meelka muqdisho hargeysa markaa tagay adi dad kasta maasha allah wadankan wadankaadi waayo waxaad rabti kusoo darso you know wax ku dhahaya maaha maya adiga waxaa tahay qurbo joog ama diaspora tahay you, you, you can be part of you know, uh, the development of somalia waxay dhahay malaha ruux kasta way soo dhaweeyeen inaan wax ah oo dee wadanka isbedel soo gelinaya inaan watana way arkaan so maasha allah wax wax xumaan aan kala imaadan ma jirto haddana dhegaystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo hayo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa u safri doonta kooxda baanleh ciyaar muhiim ah oo ka tirsan horyaalka brimier leaga ee dalka ingiriiska ciyaartan ayaa haddii manchester united ay ku adkaato waxa ay si buuxda ula wareegi doontaa hogaanka horyaalka brimier leaga ma united iyo kooxda liverpool ayaa hadda leh min soddon iyo saddex dhibcood inkastoo kooxda liverpool ay kaalinta koowaad ku jirto oo dhinaca goolasha ay ku horeyso haddiise ay ma united badiso caawa ama xitaa barbardhac ay gasho waxa ay la wareegi doontaa hogaanka horyaalka ciyaar kale oo iyana dhici doonto horyaalka brimier leaga ka tirsan waxa ay tahay ciyaar ay kooxda wolves ku martigeli doonto naadiga everton halka kooxda kubadda cagta newcastle unitedna ay u safri doonto kooxda shevel united habeen dambane laba kulan oo ka tirsan brimier leaga ayaa sidoo kale dhici doona kooxda man city waxaay martigeli doontaa naadiga brighton kooxda tottenhamna waxay u safri doontaa kooxda fulham ciyaartan ayaa ahayd ciyaar uun la go-aamiyey xilli dambe kadib markii kooxda asonvilla oo lagu waday inay noqoto kooxda caawa la kulmaysa kooxda tottenham ciyaartoodii la baajiyey kadib markii dhowr ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda asonvilla laga helay cudurka coronavirus ciyaarta dhex maraysa fulham iyo tottenham ee lagu bedelay tii asonvilla iyo tottenham ayaa sidoo kale ah ciyaar ka timid toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii iyana loo baajiyey in laga helay ciyaartooyda fulham qaarkood cudurka coronavirus dhinaca dalka sbain haddii aynu eegnana waxaa caawa dhici doonaa laba kulan oo ka tirsan horyaalka laliiga kooxda granada ayaa waxa ay martigeli doontaa naadiga asasuna halka atletico madrid ay la kulmi doonto kooxda zavia atletico madrid ayaa sii xajiisan doonta horyaalka dalka sbain hogaankiisa haddii ay badiso waxa ay hadda ku hogaaminaysaa hal dhibcood hase yeeshee waxay ciyaartay saddex kulan oo ka yar intay ciyaartay kooxda ku soo xigta ee real madrid oo leh soddon iyo toban dhibcood halka atletico ay ka leedahay soddon iyo siddeed dhibcood dalka jarmalka waxaa jiri doonaa hal kulan oo ka tirsan koobka d f b porcal kooxda liverkuson ayaa martigeli doonta naadiga frankfort kooba italiana waxaa isku arki doona kooxda ac milan oo la kulmi doonta naadiga torino dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta b s g ee dalka faransiiska ayaa lagu waramay in ay kusoo biirtay kooxaha xiiseenaya inay la wareegaan ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta manchester united iyo xulka kubadda cagta dalka faransiiska paul pogba wakiilka ciyaaryahan paul pogba ayaa bil ka hor waxa uu kooxda manchester united ku wargeliyey inuu doonayo in kooxda uu ka tago islamarkaana aan cusboonaysiin doonin qandaraaskiisa kooxdaasi qandaraaska pogba ee kooxda kubadda cagta man united ayaa waxa uu dhammaanayaa xilli ciyaareedka soo socda waxaana ka haray hal sano iyo bar haseyeeshee kooxda united ayaa waxaa ku qasbanaan doonaa in ay iibiso marka xilli ciyaareedkan uu dhammaado haddii kale waxa ay qasab ka dhigi doontaa taasi in ciyaaryahankani uu sanad iyo bar kadib kaga tago si bilaash ah horey waxaa loo rumaysnaa in kooxaha real madrid iyo kooxda yuventus ay doonayaan in ciyaaryahankan ay la wareegaan haseyeeshee waxaa iminka lagu soo waramayaa in kooxda b s g ay kusoo biirtay kooxaha dayanaya ciyaaryahankani kooxda b s g ayaa laba toddobaad ka hor waxaa la wareegay macalin cusub oo ah macalin mauricio borgetino oo horey u leelin jira kooxda tottenham ee dalka ingiriiska ayadoo la rumaysan yahay in borgetino uu wax badan ka yaqaano ciyaaryahankani maadaama kulamo badan uu kula ciyaaray kooxdiisa intii uu ku sugnaa dalka ingiriiska ilaa iyo hadda ma cadda cidda uu ku biiri doono paul bogba sidoo kalena kooxda united ayaa waxaa ciyaaryahankani haddii ay iibinayso ay ku doonaysaa in ay ku hesho lacag aad iyo aad u badan xubintii cayaarahana waa naga intaas
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha dabacsan waxaanu idiin haynaa heesta baraarug iyo codka nimcaan hilaac
degeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan mid lamid a isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
jeer farxeen